dhacdadan ayaa waxay ka dhacday xerada ifatu ee dhulka soomaaliyeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya waxaana ku geeriyootay haweenay lagu magacaabo khadiija nuur cabdi kadib isbuurasho dhacday xilli hay-adaha shisheeye ay raashiina u qaybinayeen dadweynaha ku dhaqan xeradan qaar ka mid ah ehelada haweenayda dhimatay oo la hadlayay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in sababta dhimashada gabadhooda ay qayb ka yihiin hay-adaha shisheeye waxaan adduunka u sheegahayaa ehelkii inta codka annaga maqlayso waxaan u sheegaynaa annaga si adag oo qaab daran yay geerida noogu dhacday maalin walba ummadda way dhimataa laakiin geeridan geeridu way ka qaab daran tahay laakiin sabab la abuuray inay ku dhacday baan u haysannaa waxaan ka cabanaynaa dilkii khadiijo nuur waxaa kaloo cabasho ka wadnaa shan bari aan joognaa maanta hay-adaha dhi aare eri kamanajik ah iyo hay-adda keya w f b un c r macal dowladda wixii ka koobnaa wax noo soo booqday idinkuma sanneen gabadhiinna meel xunbay ku dhimatay boole raalli haaw waxaana dhaha maana arkin sidoo kale iyagoo hadalkooda sii watay ehelada khadiija nuur cabdi ayaa waxa ay carabka ku dhufteen sida anshaxadarrada ah ay ula dhaqmaan hay-adaha shisheeye iyagoona intaas sii raaciyey in hay-ad weliba markii ay qaybinayso raashiinka ay kala kulmaan dhibaatooyin nuucan ah waa marka culayska hore waxaa noogu daran xushmad la-aanta iyo macnaha marweyn la-aanta isqiimeyn la-aanta ayaa manaha noogu daran saaka cabashadaas ayaan isugu imaanay nafco meel raashulka dhaadanku goti kowanin laakiin burbur iyo jab iyo argafaniin hamarni hay-ad kasta maalantii waldhiibaas dhibaalkala kulumeh dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya ayaa waxaa marar kala duwan laga soo calaamadeeyey tacadiyo ka dhan ah dadka soomaaliyeed dhibaatooyinkaas oo ay geysanayaan hay-adaha shisheeye iyo askarta dowladda kenya islamarkaana si gaar ah u beegsanaya soomaalida qaxootiga ku ah xeryahaasi